إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdيin أmا baعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii bluq اlmaraam min adilaة الأحkaam wuxuu nooga bilaabanayaa kitaab اlbuyuuc kitaab اlbuyuuc beecyaalka kitaabkoodu haada maxaluhu baabu shuruudihi haadaa kanu baabu shuruudihi beeca shuruudiisa baabkiisi weeye iyo wamaa wa baabu maa shay baabkiisa nuhiya la yska reebay canhu xaggiisa minhu beeca xaaluu ka mid yahay baabka ugu horeeya wuxuu ka hadlaa shuruudda beeca iyo waxyaalaha beecooda la yska reebay oy xaaraanta tahay in la gado labadaas masalo uu ka hadla waana laba muhiim ah marka intaanan axaadiista u gudagelin waxaa muhiim ah inaan shuruudda beeca xoogaa khulaasaa ka sheegno qof walbaana shuruuddaas waa inuu xifdisan yahay oo doonaa beec inuu wax ka fahmo waana waxyaalaha ugu muhiimsan sababtoo ah haddaad beeca shuruuddiisa xifdisan tahay badanaaba beecaanu waa ansaxayo ma ansaxin waad kala garan kartaa haddaad xifdisan tahay beeca shuruuddiisa sababtaa shuruuddiiyaad fiirinee haddii hal shardi maqnaado ku shaki maydid beecaanu wax kama jiraan weyaad leedahay idan markaa shan ama lix shardi meelahaas oo kale oo muhiim ah ayaan tirinaynaa waa in qof kastaaba qorto korkana laga hayo oo la xifdisan yahay hadhow beeca wax badan ayay ka fududaynayda shuruudda marka saddex shardi waxay ku tacalluqaan labada qofoo wax kala gadanayda saddexna waxay ku tacalluqaan shayga la kala gadayo lixdaa shardiyaan marka sheegayna waa muhiim taas waxaan ka bilaabaynaa dadka wax kala gadanayo shardiga koobaad waxa weeyaan ashard اlأwal alridaa min almutacaaqidayn labada wax kala gadanayaan ama wax kala ijaaranayaan labada caqdiga wada gelayaan waa inay raalli yihiin oon mid la qasbay ku jirin waa shardiga koobaadoo ugu horeeya alridaa min almutacaaqidayn waxa weeyaan qof la qasbay beeciisu ma ansaxayo haddaan xaq lagu qasbin hadii xaq lagu qasbay waa ansaxa waa ansaxa waxaan ka akrina hadda waa tawdiix اlaxkaam marka kaas waa muhiim waa muhiim hal maruu ansixi karaa qof la qasbay beeciis oo waa maxay xaqa lagu qasba maalan qofkaanu dad ayuu xaq ka qabaa hantiyuu leeyahay waa diiday inuu bixiyo qaadigii xaq uu leeyahay marka inuu hantidiisa gado qasabaa loo gadaa markaas ma ahane inta kaleeto waa inuu khiyaar leeyahay shardiga labaad ahliyat lcaaqidi caaqidka waa labada qof wax kala gada mid kasta waa caaqid ahliyatulcaaqidi qofka wax gadaya waa inuu ehel u yahay inuu wax gado inuu ehel u yahay waxaa loola jeedaa an yakuuna jaa-isa tasaruf qof tasarufkiisu bannaan yahay waa inuu yahay ahliyat lcaaqid waa shardiga labaad qofka wax gadaya ama se caqdiga gelaya ama wax ijaaraya waa inuu ehel u yahay inuu wax gado inuu ehel u yahay a macno u baahan waxaa loola jeedaa waa inuu ehel u yahay an yakuuna jaa-iza tasaruf waa inuu noqdo qof tasarufkiisu bannaan yahay taasaa haddana tafsiir usii baahan maxaa loola jeedaa qofkan tasarufkiisu waa bannaan yahay waxaa loola jeedaa an yakuuna mukalafan rashiidan amase waxaad tidhahdaa huwa almukalafu rashiid waa qof baaliq ah caaqil ah haddana rashiid ah mukalaf waxaa la ihahdaa baaliq caaqil ah qofka hadduu qaangaar yahay caqlina leeyahay waa mukalaf marka waa inuu mukalaf yahay waa shardi mukalaf mukalaf waxa la hahda qof kastoo qaangaar caqli ma leh waxaa kaloo shardiga inuu rashiid yahay rashiid waxa weeyaan waa qofka aan mubadelka ahayn di maalan qofkaanu maalka uu ku cayaarayo oo qaadigu ku soo rogo u yidhaa qofkaas waa la xajriyey waxba ma gadi karo waa noo imaan doonta baabkeeda dadka ku cayaara hantida waxaa waajib ku ah waxa weeyaan xaakimka muslimiinta inuu xajri saaro oo yidhaha wax ay maamuli karaan male maalkooda laga joojiyo tasarufkiisa maxaa yeele rashiid maaha maalkiina nolosha banu aadankaa ku taagan dii si qaldan loo maamulo dhibku asagana waa dhaafa ummadda kaloo xataa gaara marka waa mukalaf inuu yahay rashiidna waa inuu yahay halkaas waa shardigii labaad waxaan idhi ahliyat lcaaqid qofka caqdiga gala ama beeca gala ama heshiiska gala waa inuu ehel u yahay macnaheedana waxa weeye an yakuuna jaa-is tasaruf waa inuu tasarufkiisu bannaan yahay tasarufkiisaa bannaana waxaa loola jeedaa huwa almukallafu rashiid waa qof qaangaar ahoo caqli leh maamulna maamulkiisuna toosan yahay oon mubadel ahayn laba shardi shardiga saddexaad oo labada qof ee waxa weeyaan caqdiga gelaya looga baahan yahay an yakuuna alcaaqidu maalikan lilmacquudi calayhi ow ma'duunan lahu an yakuuna alcaaqidu qofka caqdiga gelaya ama wax gadaya ama wax kiraynayo heshiiska gelaa waa inuu yahay maalikan qof iska leh lilmacquud calayhi shaygan la kala gadanayo caqdiga lagu gelayo waa inuu iska leeyahy oo milki u leeyahy hanti uusan lahayn hadduu kaa gado hadhow beec meesha kama dhicin ninkii lahaa markuu yimaadaan gabadhii laheed way qaadane waa layga gaday waxba kama jiraan waa layga gaday iyo waxba kuu qaba me qofkaagi raasaa kuley ku dhacay meeshaana hantidaanuma gadmin beec kama dhicin meesha qofkii lacagta kaa qaatay oo wuxuusan lahayn kaa gaday orod raadso a imaana waa inuu maalig u yahay ko ow macduuna lahu ama waa in loo fasaxay waa in loo fasaxay waa maxay waa loo wakiishay ama waa weliyu u yahay mas-uulu ka yihi labadaasaa soo gelaya waxa weya waa inuu maalig yahay ow ma'duunan lahu ama waa in loo idmay waa in loo idmay maxaa loola jeedaa waa in loo idmay maalan waa loo wakiishay qofkii lahaayaa yidhi wakiil aa tahaye gad ama kire shaygan amase maalan mas-uuliyadu ku leeyihi oo waa maxay caruurta agoonta oo kaleeta hantidood dadaa ka mas-uul oo maalan aabbihii waa ka dhintay awoogood aabbood dalaa jooga sharcan asaga ka mas-uul waa u gada hantida waa kiraynaa waa maamulaa maxaa ilaha ma'duun u yahay sharcigaa u idmay sharcigaa u idmay marka labadaas mid waa inuu yahay inuu milki uleeyahay iyo in loo idmay maxaa meesha ka baxay wax uusan milkina ulahayn aan loona idmin su-aal dambe qof ka weydiimaydid dhul dawla ma gada karaa shiikh waxaa lagu leeyaha qofka kaa gadayaa ma isagaa iska leh maya ma laha ma loo idmay wakiil miyuu ka yihi waa maya qof dambe ha weydiin marka shuruuddii beecaaba shardi maqan yahi shuruuddii beeca aa shardi maqan yahi marka xaq uma leh inuu gado adiguna xaq uma lihid inaad gadato haddaad kala gadataanna baadilaad meeshaas ku macaamisheen wax beecu kama dhicin marka qofka shardigaas waa laga maarmo saddexdaa shardi dadka wax gadayaa laga rabaa labada qof oo wax kala wareegsanayda saddexdaa shardiyaa laga rabaa saddex shardina waa shayga la kala gadanayo ama la kala kiraysanayo waxa weya shardiga ugu horeeya wuxuu yahay an yakuuna almacquudu calayhi mubaaxa nafci an yakuuna almacquudu calayhi shayga wax oo caqdiga lagu gelayo oo ama la kala gadaa ama la kala kiraynaa an yakuuna mubaaxa nafci way nacfigiisu bannaan yahay shay in lagu nacfiya ay bannaantahay waa inayd laakiin waxa weeyaan daad tiraada qaado iga gado ha lacagaan ku leeyahay waxay aheed marduuf qaado iga day waa iga di waxaa lagu leeyaha de beecdo meeshaad kama ansixin wax beec la yidhaha kama ansixin or iskasa beec kama ansixin waxaa la rabaa shayga caqdiga lagu gelayaa inuu yahay mubaaxa nafci waxtarkiisu mid uu bannaan yahay haddaan uusan bannaanayn lama kala gada karo lama kala gada karo marka wax badan halkaa soo gelaya shaniimadaanuu gaday lacagu iga qati cunuga xaad ku haysataa shaniimadu iga galayoo lacagtii shaniimadaan ku leey waxa lagu leeya nacfigeedu ma bannaan yahay shaniima nacfigeed ma banaanyah waa maya soo maahan beec kama dhicin ood iska sii daa cunug lacag kama lihid waa fasahaadiday intaad diintiisa dhib u geysatay un baaba lagula xisaabtan marka calaa kulli xaal lama tiri karo tiradii ka bateen waa qaadka waa sigaarka waa dofaarka waa qamrada wax ayu shay aan nacfigiisu bannaanayn beec ma ansaxo beecoodu ma ansaxo waa canjaladahaas oo maaragtay oo fiidiyowga oo ay ku duban tahay wasaqda iyo akhlaaq xumada beecood ma ansaxo joornaalada oo naagaha qaawan iyo wasaqda ku qoran tahay beecood ma ansaxo kutubada shirkiga iyo quraafadu ku qoran tahay beecood ma ansaxo lama tiri karo shay kastoo nacfigiisu bannaanayn adiga shardigaasaad ku dhegi waa shardiga koobaad shardiga labaad an yakuuna almacquudu calayhi maqduuran calaa tasliimihi an yakuuna almacquudu calayhi waxa weeyaan shaygan macquudu calayhiga oo beecu ku dhacay oo la kala gadana ama la kala kirayna waa inuu awoodo qofku inuu dhiibo marka laga gado boosaa layga dhacay xamaruu ku yaallaa adaa xoog laho qabiilkaaga xoog laho xamar deganoo tuugada ka mindhaa qaraabo ku lehe maiga gadayda waxba kama jiro hanta iisoo dhiib booskii aan kaa gala ku tahay ha ka gadan hana dhibin asagana tuugga haddaad kala fuji karta kala fuj soo ma jeed laakiin shay aadan awoodin inaad sallimto beec hama ansoco beec ma ansoco hal mid ayay sheegaan fuqahada qofkii hadda isagoon fasaad dhicin hadduu ka qaadan karo fasaad ma dhacayo way sheegaan fuqahada shaaficiyada iyo xanaabilada labaduba waa sheegaan iyadoon fasaad dhicin laakiin shaygiioo fasaad ka dhacayo oo aan cidna keeni karin beec kama ansoco beec kama ansoxona waxa layskula rafaadayna ka mid waxaas waxyaalaha layskula rafaaday ka mid so uma jeedin taasaa ka mid waa inaad awoodo inaad salimto wixii lagaa gado haddii kale beec kama ansoxo baabuura layga dhacay meeluu jira maaqaan iga gado adigu raadso ratiyaa iga lumay baadiya bishii hore raadse iga gado wax jira ma waxa lagaa gaday waa inaad awoodo inaad dhiibto dii kale beeciis ma ansaxo waa shardi shardiga saddexaad oo shayga la gadaa wuxuu yahay an yakuuna almacquudu calayhi macluuman lilbaa'ici wاlmushtari shayga la kala gadaa lacag iyo badeecada waa in qofka labada qof oo kala gadanay ay yaqaaniin oon jahaala ku jirin oon jahaala ku jirin bundadan huudhayda iga gado xaa ku jira ma aqaan adna ma taqaanid nakala maan kala gadan beec kama jiro huudhayley waxa weeyaan badankooda beecooda waa fasid waa fasid qaar badan waxyaalaha laakiin nasiib darada waxay tahay qaar badan waa ogyihin inaan beecaasu jirin oo malaha culummada ay ka dhegaysteen markaasuu ilaahay baa idinku dhaashay bal u fiirsado waxaan aragnay midaan mid ka gatay igagad iga gad uu leey waa yaqaan inaan beecaan ansaxayn waa uu ka gaday markuu furay waxaa soo baxay qashi markaasuu leeya ma ansixin sheikh ii celi lacagta hadduu keeni lahaa wax ajaa'iba waxa weya wuxuu dhihi laha waa qaata waa idib daro marka maba ansaxaba wax aan la oqoonin beecood ma ansaxo labada qof oo kala gadanayda waa inay yaqaaniin shayga hudhaydan agarkeeda lama furo sidaas ay u duelantaha lagu leeyahay yo ku baktiyo nasiib waa qamaar xaaraan wey beecaas ma ansaxo waa in la yaqaan waxa meeshaan ku jira marka waa taasaa lixdii shardi lixdii shardi waa kuwaasa hal mar aan ku celiyo lixdii shardi saddex shardi waxaana labada qof oo caaqideynka caaqid waxaan leenaha waa baaica badeecada iska gadaya iyo mushtariga lacagta bixina qofka baaica ah badeecada qofka gadaya waxa lehaha baaic qofka lacagta wadana maxaa lehaha mushtari labadoodaas marka mid kasta caaqidaa la yhaha waa isku mid caaqid haddaan idhahno labadiiba meeshaasay ku jiraan caaqid qofka caqdiga gelaya caqdigu waa wax kala gadashada ama kala kerisiga marka baa'icuna waa caaqid mushtariguna waa caaqid labaduba waa laba caaqid soo maaha marka waxaan leenahay waxa weeyaan caaqidka shardiga koowaad waxay tahay alridaa min almutacaaqidayn waa in labada caqdiga gelayda labaduba raalli yihiin waxaa meeshaas ku baxay waa maxe haddii mid la qasbo beec ma ansixin ilaa maxaan ka soo reebnay xaq in lagu qasbo maahan waa koo shardiga labaad ahliyat lcaaqid qofka caqdiga heshiiska gela waa inuu ehel u yahay meeshaas xaa ku baxay hadduusan ehel u ahayn oo waxaan idhi maalan waa fasirnay waa fasirnay oo waxaan idhi ahliyada waxaa loola jeedaa an yakuuna jaa-isa tasaruf waa in tasarufkiisu bannaan yahy jaa-isu tasarufna waa sii fasirnay oo waxaan idhi wahuwa almukalaf alrashiid waa qof mukalaf ah oo baali qaangaara ah aanna mubadal ahayn maxaa meeshaas baxaya hadduusan jaa-isu tasaruf ahayn sida saqiir saqiira wax kaa gada beeciis ma ansaxo waxaa wax kaa gada qof waalan beeciis ma ansaxo waxaa wax kaa gaday mubadel oo la shiray oo dowladda islaamka xaakimkii uu yidhi qofkan waxba ma gadi karti beeciis ma ansaxo saddexdaasaa meesha ka baxayda shardiga saddexaad oo labada qof oo caqdiga gelayda u shardiya waxa weya an yakuuna alcaaqidu maalikan lilmacquudi calayhi shayga caqdiga uu ku galaa waa inuu milki uleeyahay o ma'duunan lahu ama wax loo fasaxay maxaa meeshaas ku baxaya wuxuusan milkina ulahayn aan loona idmin hadduu gado waxba kama ansaxaya saddexda shardiyo badeecada shayga la kala gadana ama la kala keraynana saddex shardi shardiga koobaad wuxuu ahaa an yakuuna almacquudu calayhi waa inuu yahay mubaaxa naf shayga caqdiga lagu gara lagu intifaaca inay bannaanta haddaysan bannaanayn beecu ma ansaxayo shardiga labaad an yakuuna almacquudu calayhi maqduuran calaa tasliimihi shayga caqdiga lagu galaa waa inuu qofku awoodo inuu dhiibo lacagtii waatan badeecadii waatan hadduusan awoodin wixii waa ka fakadeen waa ka lumeen cadow waa ka haysta waxa weyn beecood ma ansaxayo ilaa mas'aladaas aan fuqahada sheegnay soo reebnay oo ah qofkan waa uu ka qaadan karaa ayadoon fasaad dhicin haddii maa ka qaadan kara loolama jeedo inta beeshu xoogaa hubaa leeda inaad cagta marido oo iyaguna berri kugu soo duulaan islaydaan waxaas sharci ma idmo ee waxaa laga hadlaya iyadoon dhib iyo fasaad dhicin aad ka qaadan karta taas waxa weyn fuqahadu waa soo reebeen waa soo reebeen waxaana axsan ah inaad walaalkaa u nusraydo marka hore inta la qaado haddaad baqaadi karto isagoo xor u ah uu kadib karto oodan uga faa'iidaysan waxa weeyaan meesha xoogaa qabiilka hubaysan oo ad ka dhalatay taasaaba wanaagsan dad qaadiba karto iyadoon dhibdhicin soo ma jeedi in anta uga qaado markuu haysto asagu aad tidhahdo ama qaado ama gado laakiin xoogaa ka faa'iidaysi nuucaha ka muuqana haddii kale shardiga saddexaad oo shayga badeecadaho lagadaa uu leeyahay wuxuu yahay an yakuuna almabiic amase an yakuuna almacquudu caleyh sida horaan ku wadaynaa shayga laka wax lagu kala gadana shayga la kala gadanaa macluuman shay la yaqaan waa inuu yahay lilbaa'ic walmushtari labada waa inay yaqaanin haddii laga jaahil yahay beecu ma ansaxayo khalaas marka shuruuddaas beeca waa muhiim waxaa kaloo aad u muhiim ah waxaa kaloo aad u muhiim ah shayga la yidhaahdo asbaabaha fasaadka keena beeca waxyaalaha fasaadiya saddex shay ugu waaweyn saddex shay aa ugu waaweyn waxaa beeca fasaadiya mid ka koobaad waxa weeyaan arriba waa noo imaan doontaa baabkeeda xaaraan weey shayga labaad oo wax fasaadiyana waxa weyan aljahaala haddii jahaala timaado waa fasaad shayga saddexaadna waxa weeyaan alkhidaac wataqriir dhagar khiyaano hadday ku jirto saddexdaasuna waa saddexda wax fasahaadida saddexdaasuna waa saddexda qaacidada u ah fasaad alribaa waa fasaad i meesha ribaba soo gasho waxba kama ansaxaan tan labaadna waxa weeyaan qaacidada labaadna waa aljahaala haddii jahaalaba soo gasho oo nuuc laga jaahil yahay meesha uu ka muuqdo eber weeye beecaas ma ansaxayo kan saddexaadna alkhidaac wataqriir dhaga qofka in la dhakro in la dhakro oo qofka in la kediyo waxa weeyaan waa eber weeye waa eber weeye waxyaalo badanaana soo gelaya tan laga hortago qofka oo waxa weeyaan suuqa banaankiisa looga hortago in la yidhaahdo waxaan miyad wada waxaan maxaa kugu soo raro dee waa horuba dhacay oo dee su nuucan maba socdee markaad bahdisho oo waxa way wadnuhu bolol noqdo inaad wax yar ka siisato waa qalad waa dhagar iyo khiyaana ku jirta khiyaana iyo dhagara ku jirta xaq wuxuu uleeyahy markuu suuqa yimaado hadduu ogaado in la dhacay inuu kaa ceshado xaq uu leeya noo imaan doonta insha allah dhagar lama ogola iyo khiyaana lama ogola saddexdaasuna waa saddexda fasaadka keenta saddexda fasaadka keentay ka mid tahay halkan albasaan masaa'il muhiima muhiim ah ayuu ku keenaa masaa'ilka muhiimka waxaa ka mid ah itisaalaadka xadiidiga ah ee cusub ama telefoon ha ahaado ama ha ahaado waxa weeyaan internet imbaacyada lagu geli karo laakiin nikaax aan lagu geli karin telefoon lagu nikaaxid waa kugu nikaaxiye halow nikaax ma waxa weeya nikaaxa maxaa yeele nikaax maxaa la rabaa laba nin oo markhaati ah oo gabadhan yaqaan oo ninkaa weligaa yaqaan oo kan lagu nikaaxinaa yaqaan oo meherkii yaqaan oo waxa weeyaan telefoon kama dhici karto xaf marka kuma jiro waxyaalaha telefoonada lagu xiro waxa wey nikaax masaladaana halkaas uga hadlay marka kitaabkaan laqbaynaynaa marka insha allah can rifaacata ibni raaficin radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga su-ila waxaa la weydiiyey ayulkasbi shaqa mideebaa adyaba ugu xalaalnimo badan shaqo qof shaqaysto yaa ugu xalaalnimo badan qaala nabigu wuxuu yidhi camalurajuli qofka shaqadiisa biyadii gacantiisa uu ku shaqaysto iyo wa kullu baycin beyc kasta oo mabruurin lagu baarinimo sameeyey rawaahu lbazaara wari wasaxahu xaakim xaakimna wuu saxiix yeelay xadiidka xaafidu dahabi waa ku waafaqay sheekh naasirudiin albaanina silsiladu ku saxiix yeelay xadiidka markaa rifaacata ibnu raafic saasaa nusqooyinkao dhan ku qoran uu yidhi samiir ibnu amiir azuhayri nusqada uu taxqiijiyey sidaasaa nusqooyinkao dhan ku qoran xadiidkuna waxa weeyaan waa min musnadii raafic ibnu khadiij marka rifaacata ibnu raafican ayaa laba ixtimaal geli kartuu yidhi shaarixa cabdulahi ibnu saalix alfawsaan qowlka koobaad in la yidhaahdo waa rifaacatu ibnu raafic ibnu malik alansaari alkhasraji azuraqi oo ay dhashay cabdulahi ibnu ubay ibnu salool ra-iisu munaafiqiin walaashiis oo beder saw ka qa- ka qayb galay asxaabi jaliila uxud ka qayb galay goobihii dhammaan nabigu kufaarta kula dagaalamay ka qayb galay n kaas inuu xadiidku yahay xadiidka markaas waa n kuma jiro inqiaaca de waaba saxaabigiisiyaa la sheegay iyo rifaacahan inuu yahay rifaaca ibnu raafic ibnu khadiij waa taabici marka oo waxaa dhalay raafic ibnu khadiij ayaa dhalay waa taabici sidaas dambaana sawaabkii marka xadiidka waxa weeyaan rifaacata ibnu raafic radia allahu canhu ana nebiyo marka halkaas in waxbaa ka maqan wuxuu leeyahay marka samiir ibnu amiir azuhayri nuskhada muxaqaqada ah xadiidka waxa weliya raafic ibnu khadiij sida musnadka axmed ku qoran mustadraka xaakim ku qoran mucjamulkabiirka dabaraani ku qoran marka buluuqa waxaa dhici karta xaafidku markuu qoraya meesha waxaa ka baxday can rifaacata ibnu raafic can abiih meesha waxaa ka dhacay saxaabigi rifaaca ibnu raafic ibnu khadiij rifaacaa wariyey ibnu raafic aabihiis raaficu ka wariyey marka waxay ahayd can rifaacata ibnu raafic can abiihi marka saqata can abiihi meesha waxaa ka dhacay can abiihi intaasa meesha ka dhacday inay meesha ka dhacdayna waxaa ishaaray sancani subul salaamka xaafid ibnu xajar laftirkiisu xadiiska markuu ku taqriijinaya talqiisulxabiirka min xadiidi raafic ibnu khadiij inuu yuhu sheegay sidaasoo kale ugu soo arooriyey itxaafulmahara marka xadiidka waxaa weeye waxaa ka maqan oo ka dhacay meesha saxaabigii oo ah can rifaacata ibnu raafic can abiihi aabihiis oo ah raafic ibnu khadiij radia allahu canhu marka rifaacata ibnu raafican waa taabici aabihiisu xadiiska ka wariyey xadiidka waxa weyn ahlucilmigaas aan sheegnay ayaa saxiixiyey wuxuuna ka hadlayaa qofka wax uu soo shaqaysto waxa ugu xalaalnimo badan nabiga sal اlahu alay wasalam waxaa la weydiiyey ayulkasbi shaqa mideeba adyabu ugu xalaalnimo badan taas maxay kutusaydaa waxay kuu faa'iidaynaydaa saxaabadu siday ugu dadaali jireen xalaasha meesha annagu aan uga dadaalno xalaal iyo xaaraam hadduu xero galo midna kuma xuma xalaal iyo xaaraam miduu rabaa kusoo xaroode horta qasnadu aad buuxsanto taas waa ebel wey taa saxaabadu ma ahayn dariiqada saxaabadu wuxuu ahaa waxa weya shayga xalaasha inay ku dadaalaan isagaa barakale adduunka aakhirana isagaan taabic lahayn oon tabco lahayn oon lagu raacanayn marka waa kow taas waa masalada muhiimka tan labaad waxa weeyaan nabigu wuxuu ku jawaabay sala allahu calayhi wasalam camalu rajuli waa ninka shaqadiisa biyadii gacantiisa uu ku shaqaysto kow kaasa ugu xalaalnimo badan nin qofkan rajul marka laleeyahan waa min baabi takliid ee gabadhiina waa lamid waxay gacanteeda ku shaqaysato laakiin asalka qofka shaqada loo diray iyo gurigan dhaqaalihiisa ninka ah oo mukalaf ku ah laakiin gabadhi hadday iyaduna u baahato nafteeda ama ehelkeeda inay u shaqaysato dariiq sharcigan ay ku shaqaysato waxa weyan waa la mid idan waxa ugu xalaalnimo badan ee qof uu cuno waa gacantiisa wax uu kusoo shaqaysto kusoo dhigday taasaa ugu xalaalnimo badan fuqahadu aaday masaladaas uga hadlaan maxaa ugu xalaalnimo badan wax qof shaqaysto aaday ugu hadlaan de xadiidkan waa saxiix waana cadiya waxaa la mid ahoo kale xadiiska saxiix bukhaariga ku sugan oo nabigu yidhi maa akala axadun dacaaman qadu khayran min an yakula min camaliyadi werigiis qof ma cunin cunto ka khayr badan gacantiisa wuxuu kusoo shaqaysta marka axaadiistaas waxay tusayeen qofku gacantiisa wuxuu ku shaqaysta xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay gacanta waxa lagu shaqaysto tiradii ka bateen waxaa ugu sii sha ugu sii xalaalsan ayadana midda laga shaqaysto gaal maalkiisa oo ah inaad ka qaniimaysato inaad kama inaad xamaali u noqoto laga hadlima xamaali haddaad u noqoto haddee de way iska banaanta hadday dariiq xaqad tahay oo xaaraan aysan ku jirin laakiin dariiqada ugu xaraalnimo badan xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay waa gaalka waxa weeyaan hantidiisa midda uu laga soo qaniimaysto sababta wuxuu yihi waa shaqadii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa ha nebi maxamed sala allahu calayh wasalam uu hijrooday oo uu madiino tegey shaqo kaleeto uu soofi jiray lamaba oga meesha ilaahay ka deeqay oo uu hantida ka helay oo saxaabadiisi isagu ay shaqada u ahayd oo joogtada ahayd waxay ahayd kafarada haniimada ay ka helaan taasaa ugu sii sarrayda u leey calaa kulli xaal wixii gacanta uu ku shaqaysto ayaa ugu faa'iido badan taasaana koow ka ah maxaa yeele laba faa'iida ku jirto mid waa litakuuna kalimatullahi alculya ayaa imaanayda tan labaadna waa shaqadii nabiga saxaabada marka ma dhici karto in la yidhaahdo beerta ka fadli badan ma dhici karto qaar ay yidhahdeen beerta ugu fadli badan qaar waxay yidhahdeen ganacsiga qaar waxay yidhahdeen laakiin ma dhici karto tii nabi maxamed shaqadiisa ahayd mid kasii fiican inay jirto ma dhici karto waxaa kaloo xadiidka laga qaataa shaqada in la shaqaystaa tawakulka ka hor imaan maydo tala saarashada ilahay la tala saarto ka hor imaan maydo ee waa asbaabtii oo lala yimid in la shaqaystaana waa dariiqadii nabiyaalka waa dariiqadii nabiyaalka nabiyaalka dariiqadoodii weeye nabi maxamed sala allahu calay waslm wuxuu yidhi xadiis imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey nabiyullaahi zakariya najaaran farayaamu ahaa jir farayaamanimuu ku shaqay jir nabiyullaahi zakariya sidaasoo kale nabiyullaahi daawuud laa yaakulu ilaa min camali yadi waxaa weyn bukhaarigay ku taalla weligiis ma cunan wuxuusan gacantiisa kusoo shaqaysan nebi moxamed sala allahu calayh wasalam arayu ilaali jiray reer maka leeyihiin oo uu xoogaa qadaadiica ka qaadan jiray ama qarasha waxa weeyaan bukhaarigay ku taalla mar wuxuu ku ganci jiray oo uga shaqayn jiray maalkii khadiija bintu kuweyni dhammaan waxaa axaadiista soo wada arooriyey shaarixa cabdullahi bnu saalix alfawsaan sharaxa buluuqa iyo wa kullu baycin beec kastooo mabruurin lagu baarinimo sameeyey waxaa kaleeto ugu xalaalnimo badan beec baarinimo lagu sameeyey beec lagu baarinimo sameeyey waxaa loola jeedaa sida uu yidhi cabdullahi bnu saalix alfawsaan beec ay dhammaystiran tahay shuruuddiisa iyo arkaantiisa ayna meesha ka baxday waxa weeye mawaanicdii iyo mufsidaadki saasaa loola jeeda beec lagu baarinimo samey waxaa loola jeedaa beec kasta oo shuruuddiisii dhammaystirantay iyo arkaantii meeshana ay ka baxday mawaanicdii iyo waxyaalihii fasahaadi lahaa kaasaa loola jeeda beec kastoo nuucaasa waxyaalaha ugu fiican uu ka mid yahi oo qofku uu cuno rawahu lbasaar wa saxaxu lxaakim wa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma أنه jاaبر سمع رsuuل اللhi رasuuلka alluu مقلay sلى الله عليه وسلم يقuل xaaluu leeyahay cاaم الفتح sanadii mak la furtay وlxaal ayuu dhahay huwa nabigu bmakta uu ku sugan yahay إن اللaha alle iyo وarasuuلh rasuulkiisa xarama rasuulku wuxuu xarimay bayc الkمri qamrada beeceeda والmaytati baktida beeceeda wاlkhinziiri doofaarka beeciisa wاlasnaami sanamyaalka beecooda faqiila waxaa la yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ara'ayta balka waran shuxuuma almaytati baktida xayrteeda fainahu shaaniye tutlaa waa la dhalaaliyaa bihaa xayrtaas assufunu doomaha lagu dhalaaliyaho la mariya doomaha korka laga mariya si aysan biyuhu ugu dhegin wa tudhanu waana lagu subkaa bihaa xayrta aljuludu maqaarada si ay u jilcaan wayastasbixu biha naasu dadkuna waa shitano shumcay ka dhigtaan iyo faynuus iyo faqaala nabig wuxu uhi laa huwa beecu xaraamu waa xaaraam uma qaala rasuulullah rasuulka alla kadib yidhi sala allahu calayhi wasalama cinda daalika markaas egteeda qaatala allahu lyahuud yahuudna calad allaha ku rido ina allaha alle lamaa xarama markuu xaaraamtinimeeyey calayhim dushooda yuhuudda markuu ka xarimay shuxuumahaa waxa weeyaan geela iyo xayrtooda markii laga xarimay jamaluuhu waa dhalaaliyeen uma baacuuhu waa gadeen faakaluu waa cuneen amanahu lacagtiisa muttafaqun calayh xadiidkan xadiis aad u fiqi badan weeye oo fiqi aad u ballaaran ayaa laga qaataa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu annahu jaabir samica rasuulalahi rasuulka alluu maqlay sala allahu calayh wasalama yaquulu xaaluu leeyahay caam alfatxi sanadii maka la furtay waa sanadii sideedaad oo hijriyada waana bisha ramadaan sanadii sideedaad oo hijriyada bisha ramadaan wey walxaal huwa nabigu bimakata maka uu ku sugan isagoo maka ku sugan marka laba shayba waa dhici karta maalinkaas in arrintan la wada xarimay oy ka hor banaaneed waxaa kaloo dhici karta horay inay xaaraam u aheed maalinkaana nabigu uu iclaanshay oo uu ku celiyey ilaa dad badanoo maalinkaas joogin ka hor ayaa la helaa inay horayna xaaraam u aheed laakiin maalinkaas nabigu ku celiyey waana sida ay u badan tahay inuu ku celiyey marka caamalfatxi ayuu nabigu yidhi asagoo maka jooga ina allaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisu xarama wuxuu xarimay marka fiiri ina allaha iyo wa rasuulahu maadaama la yidhi maxaa la rabay luqada xagga qiyaaska wuxuu ahaa xaramaa in la yidhahdo oo tasniye laga dhigo oo la yidhaha allah iyo rasuulkiisu xaramaa labadooda waa xarime lama dhihina waxa la yidhaha xarama faacilka nabiga loo celina maxaa yeelay waxa weeyaan lianna xukma rasuuli taabicun wa naashiun can xukmi ilah xukunka alluu raacsanyo ka dhalana marka rasuulka allah xukunka leh waxa weya nabigaana muballiq ahoo gaarsiina ummadda nabigaana muballiq ah oo gaarsiina marka wuu xarimaad iska leedahay ina allaha warasuulahu xarama in allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisu xarama wuxuu xarimay bayca alkhamri kamrada beceed xukunka koobaad waxay tahay qamrada beeceeda alla iyo rasuula xarimeen alla iyo rasuul waa xarimeen qamrada beeceeda qamra horta waxaa la yidhaha qamra waxa la yidhaha kullu muskir nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam xadiis saxiix muslim ku yaalla noo imaan doona kullu muskir qamru wixii qofka marqaamiyo ku marqaamoo ku daroogoobo waa qamr horta qamra waa taasa ee geed qamre la yidhaha adduunka korkiisa kama jiro oo meel ka baxa jinsiye waxa weeyaan amase maado la yidhaha khamro maba jirto gooniya khamro waxaa la yidhaahdaa kullu muskir hadduu timir yahay timirta ugu badneed oo laga samayn jiraya canab labadaas ugu badan yaa ka xalaalsan timir iyo canab ayagaa laga samayn jiraya shaciirka marka waxa weya biyaa la dhex dhigaa meelaa lala dhigaa markay karkarto oo ay marka qofka ku marqaamayaan markaas qamrahaan loo gadan marka waxa weeyaan qamro beeceeda waa xaaraan waa xaaraan sababto sababto ah waxay fasahaadinaydaa waxa weeyaan caqligii caqliguna wuxuu ka mid yahay adaruuriyaat alkhams shanta oo daruuriyaadka oo shareecadu waardiyeydo addiin walnafsu walmaal walcaqlu walcirdu oo shantaba waa la waardiyeeya diintii waa la waardiyey qofku kuma cayaari karo waa soo galay aanu waa u begi waay waa ka tegey waa ridoobay man badla diin faqtulu nafta lama ogola in lagu cayaaro qof muminaha qofku dilay waxa weeyaan annafsu binafsi waa loo dila si loo ilaaliyo nafa aan loo layn maalkii wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma jazaan bimaa kasaba nakaalan min allahi cuquubo lagu cibro qaata laga rabaahu ilaahiy cirdigii gabdhiyaa waa la kufsado laga sinaystay azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhuma miata jalda qamradii waatana alla waa xarimay waana la garaaca waa la jeedla marka shanta daruuriyaatkulkhamsu ka mid mid ka miduhu fasaadina shantaas midkii ka midoo lagu xadbo sharciga xadi u sameeyey se uma jeedin si loo waardiyeeyo marka qamrada caqligiiay baabiinay alla waa xarima waana najaas sida xadiiskaan hore ugu soo marnay kitaabu dahaara markaan joognay waana najaas wuxuu yidhi cabdallah ibnu saalex alfawsaan minxatulcallaamka marka safxada shan iyo tobnaad uu maraayey wayadkhulu waxaa soo gelaa fi smiha qamrada magaceeda kullu muskirin wax kastooo wax daroogeeya min saa'ilin oo qoyanoo qulqulaya oo shubmaya wajaamidin iyo kii qalalanba isku mid uqida waxaa laga uqid oo uqida laga qaato laga sameeyey min ayi shayin shay kastuu ahaado sawaan waxaa isku mid ah kaana min cinabin cinab in laga sameeyo aw tamrin timir in laga sameeyo aw shaciirin heed in laga sameeyo aw hayrihaa wax kale in laga sameeyo oo mimaa dahara waxyaalaha soo muuqday fii hada alcasri waktigaan ah kamaa yadkulu fii daalika siduu usoo gelayo qamrada alla xarimay alxashiishu xashiishkii walqaatu qaadkii qaadkii waa kana qaad waa xaaraan qaad waa kana qaad aa la yidhahdaa soomaaliya jaad ay yidhahdaan waa bedeleen qaad wey baalka magaciisa marka waxa weeyaan sidaasaana kutubo dhana laga qora rasaa'il gooni isaga looga qoraaba jiraba qaadka awliyada kutuba ku akrisan jirta laa xawla walaa quwata hadda ka horaa shiika iyagii mogtahay maruu tafsiirka akrinaya shee maxamed macalin xasan raximahullah ayaa la weydiiyey waxaa la shiik habeenkiiaan ku wardiyaa habeenkiiaan ku wardiyaa baalkaas markaan ku dhufto caawa in hurda iga soo dhecmay saasa ishaw caddayna marka toban kun oo salli iyo waxbaan akriya huy markaasuu marka si fudud barka fiidi siduu u jawaaba cajaa'ib lahaa wuxuu yidhi adeer soo jeedka la doonaayu yidhi oo shayga oo mamduuxa oo laysku ammaanay waa keen mid darooga kaa keentay maan waa mid alla ka cabsi kaa keenay fiiri qur-aanka muminiinta marka laga hadlayo tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici y dhinacyaalkiyay ka fogaatay makaanu jiifyadii maxay uga fogaatay fiiri yadcuuna rabbahum khawfan wa damaca cabsi ay naar ka cararayaanay hurdada uga soo kaceen iyo rajayn ay rajaynayaan raxmad alle iyo janno wuxuu yidhi waa kaasaa soo jeedka la rabaa waa wax cabsi alle kaa keentay iyo naar ka cararid iyo janno raadina raallihaanshada ee wax darooga kaa keentay taas qof kasta awooda gaal iyo muslim qof kastoo daroogaysan oo iska soo jeeda marka taas wax qiimaa ma leh mideeda kale qof daroogaysan wuxuu sheega xataa inuu ilaahay caayay inuu ammaana ma kala garta marka waxaas wax oo la yaab leh waxishoo daraa marka qaadkiyaa ka mid a waxaa ka mid a wadukhaan sigaarkii sigaarkiyaa ka mid a iyo tobakadii kaasaa ka mid a fa kulluhaa khabaaif dhammaan waa khabiif sideedaba hal su-aal adig waxa weeye waxaa lagu weydiinaa tobaco sigaarku waa tobaco la jibshe moogta wax kale maa ma khabiia mase waa dayib qofka xataa cunaa ma dhihi karo waa dayib qofka cuna xataa ma yihahdo soo ma nabigeena tilmaantiisa waxaa qur-aanka ilaahay ku sheegay ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلهي وينابا نبقى عن مصادر السفادس وحيطاي ويحل لهم الطيبات ذلك وحو حلالين وحيلاه المناكسين ويحرم عليهم محوك حرم الخبائث خلاص قاعدة كده آيات ضم آيات اللي كون فلك marka qaadkan cunaaya weydii bal iska daa qof kale kan cunaaya wuxuu leeyahay bahalkan dhibku igu haya ma ogi inuu inay saas tahayna waxaa kugu daliila hadda ka hor idaacaddii shaydaano ilaahay burbursho hoon afri nin shiik ahoo wax ka akri jiray ay idaacaddii wuxuu ka yidhi qaadka dhib male waa laga xaji karaa lacagta laga kasbo xoogaa waa iska caynka markuu idaacaddii muxaadaradii ka jeediyey duruusuu ku lahaayo oo uu ka tegaayay ayaa nin idaacaddu xil saarto darawalaho odaya ilkihii dhammaadeen dhuxule madow ka soo jeejeedaan ayaa qaaday ninkiiu marka wuxuu rabaa inu iska gado xoogaa uu isjeclaysiiyo kaasuu yidhi ma maqashay inaan idhi qaadku waa xalaal oon idaacadda ka sii daayay shiikii yahada bilaahi calaykum fiiriya ninkii dhib wax uu ku dhigay shiikii wuxuu yihi ma qaada xalaalaha tiri shiik markaasuu yidhi ha xalaal wey markaasu aniga ha ii sheegin dadka kale u sheegin aniga ilkeyga si u kala firi ma kaa dhegaysaa wey saasuu ii halaagay marka dadka miyaad leedahay saatan isku halaaga ii jeedaa duxula iga soo jeejeeday kor bal ilaah idinku dhaashay ilah hana fadeexaynaa adduunkiiu ku fadeexoobay kahor intaan aakhire la gaari marka waxa weeyaan baalkan waa khabiif khabiif wey maahan dayib qaadku waa khabiif sigaarku waa khabiif tobakadu waa khabiif ma yihin khabiif wa yuxarimu calayhim alkhabaaif aayad qaad dhigayda keen quraan qofka jaahilka mogtahay wa idaa khaatabahum jaahil qaalu salaam qur-aanka qaab loo dariishadu le ma ujeedaa qaab loo dariishadu le qaab loo dariishadu le waa inaad qaabka fahamtaa marka waa isku mid dhammaan waa xaaraan beecoodu ma banaana qof lama sii karo lama hadiyey karo waa xaaraan majaasa wey waa in la suuliyo sidaasaa waajib ah marka xadiidka nabigu keenay kullu muskir khamrun nabi maxamed yidhi sala allahu alayh wixii wax daroogeeya waa qamro nabi maxamed aa yidhi sala allahu alay slm marka shuruuddii haddaad xifsisan tahay wuxuu ku yidhi waa min shuruudi ilbeyc an takuuna alcaynu mubaaxa nafci uu ku yidhi fiiri marka shuruudda beecna maxaa ka mid ah an takuuna alcaynu mubaaxata nafci in nacfigeedu banaanye mar haddaan nacfigu banaanayn beecu ma banaana idan tobaako iyo sigaar iyo qaad lama gadi karo iyo qamro lama gadi karo waa xaaraan waxay kaloo xarimeen allah iyo rasuul walmaytati baktida shayga baktiga ah waa xaaraan shayga baktiga ah bakti waxaa la yidhaahdaa wixii aan gawrac sharciya aan la gawricin haddaan gawrac sharciya la gawricin baktiga la iska yidhahda haddii la raba hala gawraco waxaa gawracay gaal majuusi kuwa aan gawracoodu banaanayn gaal majuusiyaha gawracay ama murtadaa gawracay oo qof taaribsalaad baa hadduu rabo gawracay hadduu gawraco ama murtad ama gaab majuusi ah ama sabuudiyiinta kuwa ah ahlu kitaabka ayaga waa la ogolya waxay gawracaan waa banaan yahay iyaga baabk baabkeeda noogu imaan doontaa waxa weeyaan xataa waxa la baktiyaa laleeyahay calaa kulli xaal waxaa loola jeedaa gawrac sharciya waxaan la gawricin dhammaan waa xaaraan wey meeshaasna waa meesha hadda alcilmiga ka ay ka yidhaahdeen maraqaan ay leeyihiin maraq digaagu waa xaaraan kitaabkan laftiisa noogu imaan doonta insha allah si fiican waxaa uga hadlaa minxehe oo waxay yidhahdeen waxaa la ogaaday oon dul istaagnay warshadaha sameeya digaaggii maxaa la rabay ama nin yahuudigu ha qalo ama nin ahlu kitaab oo kale o nasaaraha ha qalo ama muslim ha qalo inuun gawrac sharciya la qalaa raba soo ma maba la qaline waa lagu tuuray warshada kaas isku burburin ebir wey ma ebir wey lama gawricin waa bakti baktigaasaa laga soo dhiimiyey soo ma jeedid idan marka maraq digaag meelu galay waa in waxa weyn la suuliyaa xataa qolooyinka maqaayadaha loo sheego insan ku darin cuntada dhammaan waa in loo sheega dadka xafladaha samayna loo sheego qolada maqaydleyda loo sheego qofkii xaflad maqayd ka samaysa u yidhahdo anagu qolada waxa weya maraq digaaga ma cunay ha nooga darin waa in haddii arrin weyn oo hadda mogta ololo weyn rabto wa ilaa waa bahal iska faafay waa bahal iska faafay laakiin ma og tahay baatilka waa faafay laguma daayo walaalayaal xoogaa dadkao dhanaa la qabsaday laguma daayo waxaa la rabaa dadka waxa wey waa dad muslima haddii la gaarsiiyo waa ka joogaayen keliya adiga gaarsiinta lagaa raba marka baktigu waa xaaraan waxaa kaloo alle iyo rasuulkiisu xarimeen walkhinziiri doofaar doofaar waa xaaraan waxa wan beeciisu waa xaaraan cunidiisu waa xaaraan alxamdulilah hadda soomaalidu meelahan kumaba cunaan hadda manaqan kuwa naga tegayo cadowga u galaye laakiin waxyaala qariibaha lai sheegay waagii oo gaaladii waxalkay ahayd waxay ahayd gaaladii sagaashan iyo saddexdii maa jirtay unisom nin meeshaan joogo oo u keeni jira alshaab ka gada jiray oo doof faare la yidhahdo asagana ha waana la yaqaan halkaanu joogaa soomaali waa wuxuuna aniga cuni maayo baktigaane gaalkan xunkaan ka gadana u leey haddi eber wey eber wey shaygaan mar haddii ilaahay xarimo ilaahi weynaa waa xarimay beeciisana lacagtiisana waa xarimay lacagtiisana alla waa xarimay waxaana jira xadiis muhiimo cabdullahi ibn cabaas uu nabiga ka wariyey oo waxa weyn abu daawuud iyo qayrkiisba ku yaala xadiidkaas waa muhiim qofka xataa inuu iska xifdiyoba oo xadiidkaas nabigu wuxuu yidhi in allaha idaa xarama calaa qowmin akla shayin ilaahay sideedaba tole markuu ka xarimo shay cunidiisa xarama calayhim amanahu lacagtiisana waa ka xarim waa qaacido weyn marka fiir in allaha idaa xarama calaa qowmin akla shayin hadduu qolo ilaahay ka xarimo shay in la cuno shaygana nacfigiisu cunno uu yahay usan nacfi kale lahayn xarama calayhim amanahu lacagtiisana alla waa ka xarim qamrada laftirkeeda nabigu wuxuu yidhi ina aladii xarama shurbahaa xarama baycaha allihii cabitaankeeda xarimaa beeceeda xarimay marka waxa weeyaan shayga hadduu xaaraam kaa yahay qofanka gada maya idan halkaas marka masala ka soo baxayda dadka oo waddamada gaalada jooga ma u bannaana inay ka shaqeeyaan hoteel ama maqaayad lagu gadayo doofaar iyo qamro oo yidhahdaan anugu waa shaqaalan oo qaadqaado dadka u geegeeyo ma bannaana kama shaqaysan karaan meel kasta oo lagu gadayo kama shaqaysan kartid ma ka shaqaysan kartid waa inaadan ka shaqaysan marka waa xaaraan wal asnaami sanamyaalkana ilaah iyo rasuulkiisu waa xarimeen sanamka sanam iyo wathan xay kala yihiin sanam waxa weeyaan waa shayga sida banu aadam ama si xayawaan suuraddiisa loo sameeyey sanam waxa weeyaan waa wixii la qoro oo loo qoro calaa shakli suurati اlbashar ow calaa ayi suura waa waxaa sida ama qof ama geel ama faras loo qoro waxa weyan taallooyinka oo kale iyo waxyaalaha sidaas u samaysan waa xaaraan xaaraan wey waxyaalaha waaweyn saas u samaysan oo musawirada ah in la garo waa xaaraan ila diintiiu fasahaadina diintiiu fasahaadina waa xaaraan wasanna waxaa la yidhaahdaa wax alla wix alla ka sokeeyo la caabudo yuusan hadduu rabo suurad lahaan wathan laakiin culamada gabal waa isku mid u yidhi jawhari oo kale sixaaxa wuxuu asanam huwa alwathan waa isku mid calaa kulli xaal sanam asalka waa saas waa waxyaalaha suuradda leho la sawiro idan marka sanam beeciisu waa xaaraan ilaa diintiiu fasahaadina diintii uu fasahaadinaa ummaddiiuu fidnaynaa shirkiiu dadkii gaarsiinaa nacfigiisuna ma banaana nacfigiisuna ma banaana waa xaaraan idan beeciisuna waa xaaraan beeciisuna waa xaaraan wuxuu yidhi cabdallah ibnu saalax alfawsaan minxaha wayadkulu fi lasnaami sanamyaalka waxaa soo gelaya waxaa soo gelaya tamaaiilu zucamaa madaxda dadka waaweyn oo la qadariyo masawiradooda taasoo wuxuu goobaha waaweyn iyo jidadka laga taago dadka waaweyn oo madaxda ah masawiradooda oo jidadka iyo laga taago xaaraan wey waxa weyaan qola mudaharaydan midaa usoo sawira hayo iga gad aad meelahaas ka taagtid u leey xaaraan wey kii soo sawiran xaaraan ka shaqeeyey kan ka gadan xaaraan wey waxaa kaleeto lamid ah waxa weeyaan maxaa yeele wuxu uhi madaxdaana waa la weyneyna marka dambe in la caabuday keeni waa lagu fidnooba in la sawiraana waaba xaaraana iho waxaa soo gelaya saliibka xunkaaho shicaarka ama calaamadda waa kirishtanka waxaa soo gelaya kutubta shirkiga iyo cibaadatu kayrilahi ka hadlayda sida ibnulqayim uu zaadumacad ku sheegay wuxuu ku daray cabdullaahi bn cabdiraxmaan albasaan tawdiix axkaamka sanamyaalka lama gadi karo wax kastoo diinta fasaadiya soo gelaya waxaana koow ka ah filimada xaaraanta ah filimada akhlaaq darada xambaarsan halkaasay ku jiraan sanamyaalka lama gadi karo maxaa loo diiday cilladu waxa weyan diintay fasaadina soo maaha canjaladaha marka oo fidowyaalka oo akhlaaqxumadu ku duuban tahay waxay fasaadinayaan diinta joornaalada ay ku sawiran yihiin naagaha qaqaawan iyo waxyaalaha fadeexadda ah waxay fasaadinayaan diinta marka kulli waxaasanu beecoodu xaaraan wey halkaasayna gelayaan halkaasay gelayaan faqiila waxaa la yidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo ara-ayta bal ka waran shuxuuma almaytati baktida xayrteeda neef bakti haddaan xayrta kasoo shiisho ka waran cuni maa fawaaid kale leed cuni maa fawaaid kale leed fa inahaa ayada tutla waxaa la marmariyaa bihaa xayrtaas asufuru doomaha doomaha korka laga mariyaa maxaa yeelay waxaa la rabaa alwaaxa inuusan biyaha dhuuqin alwaax inta biyaha caba caba u jilca waxaa rabaa in biyuhu ka sid badaan korkaa looga dhajiraa biyaha maantana badaasu iska ay dhex mareen marka biyuhu waa ka sid banaan faa'iidadaasuu leeyahay ayaa leey tan kaleeto waxay yidhaahdeen watudanu bihaa aljunuudu maqaaradana waa la mariya maqaarka markii la magdeeyo si u jilcaa xayrta la marina taasuna waa faa'iide kale faa'iidada saddexaad waa yastasbixu biha naasu dadkuna waa ay shitaanoo faynuusi ka dhigtaanoo gaas amase shunca laga dhigana xayrta aa laga dhigan jiray waktigaas marka nacfiyaalkaasay leedahay ka waran xayrti intaas markii la yidhi faqaala nabig wuxu uhi laa huwa xaraamu huwadaas halkaa loo celina meeshaasaa fuqaadi aad iskugu khilaafeen qowlka ugu raajaxsan huwada beeca loo celina ilaa nabiga beeca la weydiiyey masalada laga hadlaayey siyaaqa laga fahmaa beec nabigu wuxuu ihi huwa ay albaycu xaraamu waa xaaraam sidaasaa ugu raajaxsan in beeca loo celiyo in beeca loo celiyo marka waxaa imaanayda haddii beeca loo celiyo in la gadaa waa xaaraan laakiin intifaaci waa banaanya xayrtii oo baktiga waxa weyn doonta korka waa ka marsan karta intifaacaas aan cunnada ahayn waa banaanya waana sida uu maray imaamu shaafici riwaayad imaamu axmed ibnu taymiya uu doortay ardigiisii waxa weyn ibnulqayim aljawsiya cabdallah ibnu saalix alfawsaanna uu yidhi waa qowlka qawiga ah in lagu intifaaci karo laakiin lama cuni karo lama gada karo taas weeyaan qowlka jumhuurtu ay mareen laakiin mana lagu intifaaci karo wey sidaasay mareen jumhuurtu sida uu u nisbeeyey imaam nawowi sharxa muslimka mas'ale muhiim ah ayaa marka halkaan nabigu sheegay waa tana uma qaala wuxuu yidhi rasuululahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam cinda daalika markaas egteeda wuxuu yidhi qaatala allahu lyahuud yahuuddan naclad allaha ku rido qaatala allaahu allaha lacnado wey allaha lacnada wey qaatala allaahu allaha lacnado wey allaha dagaalama waxa weeyaan waa jirta culamada gobola ku fasireen ilaahay ha halaago ha dagaalo laakiin culamada mufasiriinta qaatalahum llahu anaa yuufakuuna waxay markay fasirayaan yidhahdaan lacanahum llah ilaahay ha lacnado mideeda kale inay lacanahum llahu tahayna waxaabaa kutusay riwaayad bukhaari muslim ku suganaa jirto nabigu yidhi lacana allahu lyahuuda xurimat calayhim ashuxuum fajamaluuha fadacuha oo nabiguma lacana u adeegsadaba riwaayadda kalea kutusayda marka marka waxaad tidhaahdaa qaatala allaahu lyahuud yahuud allaha lacnado muxuu dembiga ay ku mudatay marka iska fiiri ilaa dembigaas haddaad adugu ku dhacdo waxa weeyaan adna lacnadii aad mudane dembigii waa kana ina allaha alle lamaa xarama markuu ka xaaraamtinimeeyey calayhim korkooda shuxuumahaa waxa weeyaan xoolihii oo geeli iyo waxa weyan baruurteedii jamaluuhu waa dhalaaliyeen oo waa shiileen uma baacuuhu waa gadeen fa akaluu amano lacagtii cun waa anagu lacagaan cunay managa cunay anu lacagan cunaye maanaa cunay shay xaaraam fiiri muttafaqun caley halkaas marka maxaad ogaanaydaa mas'alo weyna ku jirta oo ah inay xaaraan tahay xeeladaysiga shay haddii ilaahay kaa xarimo waa inaad ka harta bis laakiin inaad xeeladaysato shaygii lagaa xarimay waxa weeyaan ood ka daba wareegto tiraa anugu cuni maaye haddee waxa weeyaan si kaleetaan ugu nacfiyey xaaraan inay tahay kutusayda walidaa sidaas darteed xadiidka abu hurayra nabiga waxaa ka sugan sala allahu calayh wasalam inuu yidhi laa tartakibuu martakabat ilyahuud war ha ku dhicinina wixii yahuudu ku dhacday fatastaxiluu maxaarim allah biadna alxiyal oo aad ku xalaalaysataan waxyaalihii alla xarimay xeeladaha kuwa ugu yahay yahuudda dhaqankooda weeye shay marka alla xarimo in la xeeladaysto oo la yidhaahdo alla waa xarima lakin anuu yeeli maayo xaggan ka mara shay haddii alla xarimo sida ay tahay uga had dariiqo kale ha raadin qiil ha u raadsan iska daa waa meesha ay ka timid waxa weeyaan muxallilka iyo muxallal lahu lacana allaahu almuxallila walmuxallalu lahu ninka gabar u guursanaya ninkii horeeto xalaal ha u noqoto naclad ha ku dhacdo ninka yidhi ii guurso xalaal ha ii noqotay asna lacnad ha ku dhacdo saasaa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ninaa gabar furay dalqadiya ka dhammaaday wuu danayna miduu la heshiina leeyahay ii guursa iisoof fiiri fadeexadiis iyo ceebtiis ma garato nabigu wuxu uhi ataysu lmustacaar orgigii la cariyeystay midkan xunkaa la yidhi gabadha ii guursa habeen ila seex iriduu taagan yahay war maa soo daydi u leeyay kawar uf waa wax xishoo daraa islaamku waxaasoo kale ma ogolaado ninaa idaacadda wuxuu ka leeyay waa xalaal bal ka warrama walaalayaal ha midaa idaacadda fadhiyo wuxuu leeyahay nikaaxan oo xoogaa taxliilka horta nabigu waa lacnaday laakiin waxa weyan haddana un nikaaxaas waa iska guntan ma uleey nabigu waa nacladay laakiin uu leeya waa iska guntan ma marka waa arrin ayaan daraday ka mid marka waa noocaas marka waxyaalaha alla xarimo siday yihiin waa in looga haro siday yihiin waa in looga haro wey وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله رسول كالان مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه إذا اختلف المتبايعان لبدا وحكلا قدنيان حتى اسقلافان وليس, بي وليس بينما بحدو دان ايسانهان بيينة فالقول قولك ما يقول رب السلعة قفك بدأ عدل ووحو يراهدو أو يتطاركان وكلا تغيان رواه الخمسة شنطي أولين وصحاه الحاكم حاكم نو صحيح يلي حديث كان حاكم وصحيح يلي حديث هو حديث آد لسكوق الغلاف وسنة ضعف بضان أغاتشرو لكن بيهقي وغيري حديث كإسناد كيس هو حسن مرك أسانيد بضان وليه مرك الله يسكوك كيرو مرك الله جمعيو حديث كوخو نقونا حديث حوغا حوغ له شيقيسي حاكم نادواب الصحيح يلي حافظ دهي وكأموسي صدو مرك حديث حوغا قوي حوغا قواه ليه شيخ ناس الدين الباني رواه قليل كوكو صحيح يلي حديث كان مركب حان تاي حكم كفايلين لبا قف wax kala gadatay haday iskhilaafaan oo mesela waxa isku khilaafay lacagti oo kale badeecada ninka ilaa wuxuu leeyahay 100 shilin adiga siid ki oo gato badeecada gato lacagta wata wuxuu leeyahay 80 adiga siisa waana kala gadanay sheega xala sameeyna daysaas isku soo daweeyeen xala sameeyna xadiiska daahirkiisa waxaad moodaa inuu leeyahay waxa weeyaan ninka badecada laha la raaca badeeca nin kale aa la raaca warkiisa waxaa laleeyahay inta uu sheegtay si haddii uu diidana ku kala taga meesha saasaa la leeyahy ku kala taga meesha labadaasa mid la yeela ama ku raac qowlkiisa isaga iska laha badeecadaani ama ka tag laakiin xadiidka xagga xukunka qaacidada u ah wa xadiidku nabigu yidhi sala allahu calay wasalam low yucda annaasu bidacwa dadka haddii la sii lahaa sheegashadooda la dacaa rijaalun amwaala qawmin wa dimaahum dadaa sheega lahaa dad maalkood iyo dhiiggood miaal badeecadaa ninkaana lahaa suuquu keena ninaa ka gatay maalan uu ka gatay boqol shilinu ka siistay markii dhowr saacadood la joogo shan boqol shaygita way soo orday ninka wuxuu leey shan boqol ad iga siisa kiina wuxuu le war aniga saaka boqolka kaa siistay ma asaga layskaga xukmina waxaa imaanayda dad badan inay dad hantidood dhacaan markaa haddii la yidhaha qowlkiisa loo raaco xadiidkaasaana ka xoog badan xadiiskan kana sixa badan xadiis saxiix oo haabita wey bayhaqi sunankiisa ku wariyey waana noo imaan doona idan qowlka ay mareen jumhuuru ahli lcilmi sida xanafiyada shaaficiyada maalikiyada xanaabilada iyo qeyrkoodba qowlka ay mareen waxa weeyaan afarta madhaboodba waxay tahay albayinatu cala almudaci walyaminu cala munkar haddii laba qof isku qabato badeecadan waad iga gadatay kaama gadan maalan ee wakiilaad iiga ehed ama waxay isku qabteen lacagta intaasaad iga sii igama siin calaa kulli xaal labadii qofoo wax kala gadatay hadday isku qabtaan sidaanay ahayd iyo sidaan ma ahayn waxa weeyaan xadiidkaasaa la raaca oo ah albayinatu cala almudaci mid kastaa oo muddaci ah markhaati keena la leeyahy walyamiinu calaa man ankara qofka diidayna dhaaraa laga rabaa hadday marka ay labadooda ay isku qabtaan waxay wax ku kala gateen mid kasta waana muddaci waana munkar mid kasta waa muddaci waana munkar miaal kan wuxuu leeyahay waxaad iga siisatay waxa weeya ninkii badeecada lahaa wuxuu leey boqolaad iga siisatay kii lacagta watan wuxuu leeyahy sideetanaad iga siisatay mid walba waa muddaci waana munkar inuu muddaciya waxaa ku tuse ninka badeecada leh wuxuu sheeganaa boqol adiga siisatay uu leey kan kale waa ku inkiraa kaama siisan uu leey waxa ad marka marka midka badeecada leh markaas muddaci soo maha kan kaleeto oo lacagta watana soo munkir maaha kii ku inkiray haddana dhanka kale ka fiir kan kale wuxuu leeya anaa iskale badeecadan sideetan adiga siisatay uu leey ninka lacagta wata waa muddaci kii badeecada leh wuxuu leey kaama siisan waa munkir marka labadooda mid kastaa waana muddaci waana muddaca caleyh idan marka labadooda waa la dhaarina dhaaraa loogu jeedaa labadooda markii dhaar loogu jeeda ordaa kala taga marka qof walba wuxuu asal iska lahaa wato beecna meesha kama jiro waa kaas xukunkeedu labadooda waa la dhaarinaa afarta madoobna saasa qaba waxa weya labadooda waa la dhaarinaa markay labadooda dhaartaan haddii haddii nin dhaarta diido arrintu halkaasay kala hareen laakiin hadday labadooduba dhaarta ku jiidaan waxaa laleeyahay marka kala hara qofna lacagtiisa qaad qofna badecaduu leey dheecna ma dhicin sidii marka hore ahayen ku kala hara laakiin labadoodu waa in dhaarta la marsiiyo maxaa yeele mid kasta waana muddaci waana muddaca aleyh markhaati hadday sanaysan waa saas qawlkaas waa qowl kalaa jiro oo xadiidkan qaadanaya oo leh waxa weeye maya qofka badeecada le asaga iskale xaqiisan ugama bixi karto ilaa biduuni ridaa waxa waxaa la leeyahay warkiisa u yeel amase ku kala taga meesha qowlkaas saasuu leeyahy laakiin sidaan sheegnay qowlkaas waxa weyan haddaan xadiidkan lagu darin waxaa imaanaydaa qofku inuu sheegto wuxuusan lahayn badeecadii saaka laga gatay waxa weyn inta ogaado inay laba qaraxday inuu isagii soo kala filaya dhici karto dulmiyaana ku jira dulmiyaana ku jira so uma jeed marka sidaas ayaa waxa weyan xadiidkaas kaleeto ay ka qaateen ahlucilmigu sidaasa cadliga u dhow xadiidkaana xadiidkaas waa in lagu fasiro oo la yidhaahdo ba ninkan badeecada leh qowlkiisa waa la raaca laakiin waa goorma waxa weyn waa markuu dhaarto markuu dhaarto wey waa inuu dhaarta markaasa badeecadaadii qaada laleeyahy mideeda kale masale muhiimaa jirta sideedaba fiqiga adoo dhex jooga ama laga hadlayo masale haddii lagu yidhaahdo labadan qof hadday isqabtaan fal qawlu qawlu fulan fal qawlu qawlu fulan waxaa loola jeeda waana la dhaarina hadalkiisaa la qabaa laakiin waa la dhaaraa wey qofkii la yidhaha qowlkiisaa la qabaa waa la dhaaraa wey macnuhu ee iska tagaa laleeyahay adiga warkaaga kaliyaha jira maba jira maxaa yeele waxaa xadiiskii nabiga waxa low yucda naasu bidacwaahum la daca rijaalun amwaala qowmi wadimaa waxaa la iska sheegana markaas waxa weeyaan wax oo uusan qofku xaq u lahayn وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم نهى واريبي عن ثمن الكلب ايغا لعقتي سماد واريبي ومهر البقي جبد جيركيدا قدت لعقت قرشك قادتنا ماد واريبي وحلوان الكاهن كتاب قبله وحولو قاتنا ماد واريبي متفق عليه حديث كان صدح الرماد حرام ايو نبي كو عديي صلى الله عليه وسلم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أنها وارد عن ثمن الكلب أي العكس أي أشوى استقراقية وجنسية أي لما قدكر أي قلبات بعض اللوغة هدلا مر وحا اللوغة هدلا حق بيعة مرنا وحا اللوغة هدلا حق حيث شبه مرك بيعة اللي تشوغل لك القادم أشاس جنسية ده هلا مرسينة أي إن لك ده حرانوي حق القادم مد إن لها يستعي بنانتها إيا مد يسان بنانين لبدا هو حرام إن لك ده eeyoo dhan waa xaaraan laakiin xagga haysashada nabigaa kala qaaday sala allahu calay wasalam eyga xoolaha waardiyeyna eyga ugaarka soo qabana eyga beerta waardiyeyna waa la haysan karaa eygan kaloo iska joogo meeshan loo subsubkayo xaaraan wey maalin kasta hal buuraho weyn ajarkaaga ka go-y haddaad haysato marka eyga midka la haysan karo iyo midka la haysan karin marka laga hadlaa waa marka haysashada amaa marka la joogo beeca kala qaad ma leh waa wada xaaraan nabigu waa xarimay beec ey sidaas weeye waana qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay mareen inaan la kala qaadin sida waxawy maalik iyo axmed iyo shaafici iyo qayrkoodba abu xaniifa asagu waxau qabaa in la gado kalo eeya oo eey bicisman laakiin haddee mar xadiis saxiix hadduu yaallo khalaas weeye wuxuu kaloo nabigu uu reebay nahyina haddii nahyi la nahyigu wuxuu faa'ideeye waa maxay taxriim tan labaad wuxuu faa'iideeye fasaad shayga haddii la nahiyo asalku waa inuu xaaraam yahay ila bidaliil daliil tusaya nahyigan inaan xaaraam loola jeedin karaahiye loola jeeda maahan waa inuu xaaraam yahay ta kale nahyigu wuxuu faa'iideeyaa fasaad haddii shaygan la nahiyo cibaada hadduu yahayna ma ansaxayo weeye hadduu caqdi yahay iyo heshiisna ma ansaxayo weye fasaaduu faa'iideeya nahyigu nabigu waa nahyi dil u yihahdo ma ansixin marka shaygaas wa mahri lbaqiyi baqiyi waxa weya waa gabadha zaanigadda maharkana waxaa loola jeedaa waxa weya dhaqaalaha uu ninka zaanigaah siinayo marka xaaraan weeye xaaraan weeye hadday toobad keento see loo gelaa lacagtaas iska haysa miyaa laleeya maya iska bixiyaa laleeya takhallus waxa la yidhaha laleeya maahan sadaqayso sadaqa maaha in allaha dayibun walaa yaqbalu ilaa dayiba waxa weeye ilaahay waa dayib mana aqbalo waxaan xalaal ahayn laakiin waxaa la leeyahay si aad dembi uga badbaado haddaad toobad keentay iska bixi masaakiinta iska sii meelahaas wadooyinka lagu sameeyo iska bixi adugu waxay ayadu faa'iida keela waa maxay toobadeediya u ansixi tahallusaa la yidhahdaa xataa la dhihi maayo zaanigii gardarhaad uga qaadataye si maayl xaaraanta in loogu kaalmaya noqon mid kale ku raadsaa lama ogola wa xulwaani ilkaahin kitaab gaablowga waxa uu qaatana waa xar waa nahiye nabigu xulwaanka waa waxa qofka wax sheeggaa la qaado qofka wax sheega meelaha fadhiya ama kitaab ha rogo ama cirka ha fiiriyo ama dhulka ha faaliyo waxa weeya wuxuu raba ha qaato waa xaaraan waa xaaraan waxa uu qaataana waa xaaraan alimaam mawardi wuxuu axkaamu suldaaniyaha ku yidhi yamnacu lmuctasibu min atakasubi bilkahana wاllahwi wayu'adibu calayhi اlaaqida wاlmucdiya qofka u taagan alamru bilmacruuf almru bilmacruuf wanahyu can lmunkar muctasibaa la ihahdaa xisbo waxaa la ihahdaa dadka u taagan inay munkarkana suuliyaan macruufkana amraan waxaa la ihahdaa luqada carabiga xisba istilaaxa sharcigana xisbaaba la ihahda soo ma jeedid marka muxtasib aa la idhaha qofkaas wuxuu yidhi muxtasibka marka waxaa laga rabaa inuu diido in lagu shaqaysto kitaab gablownimada waxaa la rabaa inuu u diido oo uu edbiyo ciqaabo midka qarashka bixina maaha kan qaadaa kaliya kan bixinaya u tegaaya oo bixinaa qarashka iyo midka qaadana labadaba inuu edbiyo ciqaabo sidaas ayaa laga rabaa axkaamu suldaaniyuhu ku leeyahay saddex boqol labaatan iyo ko marka waa sidaasoo xaaraan wey mutafaqun calayhi qof wax sheegnimo in wax ku qaato wa can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma annahu jaabir kaana wuxuu ahaa yasiiru mid socda calaa jamalin ratigu ku socda ratigoo lahu asaga u sugnaaday ratigaasoo acyaa daalay ratiguu lahaa oo daalay ayuu watay waa soco waay waa daalay fa araada wuxuu doonay jaabir an yusayibahu inuu iska sii daayo inuu ka tago dab tasyiibka hadda loolama jeedo ti oo oo mushrikiintu samayn jireen oo sii day jireen dhihi jireen qof fuuli karaa ma jiro geelaana waa la sii daayo ee waxay tahay inuu iska naco ilaa waxba haddaba u geli waayo waa qaadi waayo ratigaan wey qaala wuxuu yidhi jaabir falaxiqani nabiyu nabiga iga daba yimid sala allahu calayh wasalam nabiga ayaa iga daba yimid ayuu yidhi waxaana wayaan riwaayad saxiixaynka caddaynaydeen duulaanay ku jireen oo nabiga la socdeen sala allahu calayh wasalam weliba riwaayad muslim waxay leedahay dhanka makaan ka soo soconoo madiinan kusoo socon xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa qaswadii la dhihi jiray qaswatu daati riqaac qaswadii la dhihi jiray qaswatu daati riqaac wey marka taasay ka soo socdeen marka nabiga ka daba yimid halkaas marka fiqiya laga qaatay oo waa maxay ninka amiirka ama ciidanka hogaaminaya waa inuu ciidanka u dambeeyo inuu u dambeeyo si uu u arko qofka soco waayey qofka saadku ka go-ay qofka daabadu ka hallowday ilaa waxaaso dhan isaga ka mas-uula inuu daryeela laga rabo waxaaso dhan isaga ka mas-uula marka waa inuu u dambeeyo isaga si uu usoo aruuriyo oo waxa culayska iyo dhibaatada yimi uusoo xaliyo nabigu sidaasuu ahaan jiray sala allahu calayh wasalam nabiga ka dabayy ninkaas isagoo hashi la soco la'da fadacaa lii nabigu waa ii duceeyey wa daraba ratigiina waa garaac waxa wey waa ii duceeyey riwaayadka waxa le ratigu u duceeyey isma diidayaan labadaba inuu duceeya dhici karo marka waana u garaacay riwaayad kale waxa le haratigu ugu dhufto soo ma jeedin marka taasuna waxay kutusaydaa raxmadda nabi maxamed sala allahu alay wasalam sida ugu naxariisanay ciidankiisa dadkiisa ducadaas fa saara waa socday ratigii sayran socod socodkaasoo lam yasir uusan socon milo isagoo weligiis socod uusan socon u socon weligiis ratigii taasna waa mucjizo hadda waa isla baqadi ratigii dhaqaaqi waaye uu ku dhuftay oo yidhi ilaahayow waxa weya socodsii waa or waa socda ratigii socod dheer taasna mucjisada nabiga ayay kutusaydaa sala allahu calayh wasalam fa qaala nabig wuxu uhi bicniihi iga gad biwuqiyatin hal wuqiya iga siisa uuqiya iyo wuqiya labada luqaba laba luqoo banaan uuqiya asalku hamsadaasaa midaasaa oo mashhuur ah tanuna waa banaanta in la yidhaha wuqiya wow keligeed waa afartan dirham afartan dirham oo u dhiganta afar dinaar walidaha saas daree riwaayada gobol afar dinaaraba kusoo aroortay afar dinaar waa afartan dirham saasay iskula ekaayeen dirham haddaad maqasho waa maxay waa fido dinaarna waa dahab waa dahab marka iga gadu yidhi oo waxaad iga siisataa hal uqiyad qultu waxaan idhi laa kaa gadama oo ma nabiga warkiisuu jaabir leeya laa laa ma hadalka nabigu leeyahay macnuhu saas maa kaa gadan maa maaha ayada isagana baan ku siina saas wey laa managaa saas ugu fasirayno maya riwaayada xadiiskay ku jirtaaba riwaayadaha xadiidka waxa weeyaan ayaa waxaa ku jirta riwaayadda bukhaari iyo muslima wariyeen laa bal huwa laka ya rasuul allah maya maya qaadada rasuulka allo saas wey bukhaari muslim ay ku taala inuu saas yiri marka kaa gadan maayo maahane ee waxa weeyaan kaa gadan maayo anaa haysanayo maaha ee waxay ta isagana baa kusiina lacaglaana kuu siina saas weeyaan saxaabadu waxa weyan aaday nabiga uga hibaysan jireen sala allahu alay wasalam una karaamay jireen marka wuxuu yidhi waxa weyan rasuulka alla may isagana ma adaa iskale qaado lacag la-aan ku qaado saas weeye waayadaasa fasira uma qaala wuxuu ihi bicnii iga gad markaas maya maya iga gad qaada maartigaagee iga gad fa bictu waa ka gaday biwuqiyatin hal uuqiyadan ka sii washtaradtu waxaana shardistay xumlaanahu inaan gaadiid ka dhigto ilaa ahli ehelkayga intaan ka tegaayo waa ka gatay laakiin waxaan ihi shardi waxaa shardi ii ah inaan rabtigaas sii saarnaado intaan ka tegayo gurigeyga markaan gurigii tagaan kugu wareejina intaasaan shardi ii ah intaasaa shardi ii ah khalaas falamaa balaqtu marka meesha xukunka laga qaadana waa halkaas xukunka dhama xadiiska meesha loo soo arooriyey waa halkaas ma bannaan tahay qof inuu badeeco gato oo u shardi ku xirto ratigaan waa kaa gatay baabuurkan waa kaa gartay shardi waxaa meel heblaan ku tega gurigan waa kaa gartay shardi waxaa bishan guriga kala dhisanaayo aan deganaana ma banaanta waa shardi iyo beec ma banaanta waa masala khilaafiya aad la iskugu khilaafay waxa weeyaan culummada gabal waxay leeyiin waa banaanta shardi qofku waa xiro karaa shardigaasoo qofka badeecada leh nacfi ugu jiro cad ama se qofka laga gaday nacfi ugu jiro waa banaan waa riwaayad imaam axmed oo uu doortay shaikhulislaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnulqayim sheekh cabdiraxmaan naasir usicdi waa qowlka waana qowlka uu saddexaadka ka dhigay waxa weeyaan shaarixa minxaha qowlkaas xadiiska daahirkiisuna qowlkaas waafaqaya qowlka labaad waa wuxuu leeyahay ma banaana beecuna waaba fasahaada haddii qofku yidhaahdo badeecadii waa kaa gaday waxa weya laakiin shardi waxaa ii ah inaan intaas ku nacfiyo beeca dhama fasaada waa beeca waa madhabka jumhuurta saddexda imaamo abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici ay mareen isaga xoogaa wax yaruu maali ka reebaaha wuxuu leeya maya haddii ay tahay meel heblaan ku gaara intaas yartaa waa banaanta si uu xadiiska daahirkiisa uusan uga hor imaan qowlka saddexaadna waa qowl leh waxa weya hal shardiya banaan lakiin laba shardi ma banaan qowlkaas hadee waxba daahiraba male macnaha qowlka jumhuurtu waa ma banaana in qofku markuu badeecada gadana shardi ku daro qawl riwaayad imaam axmed ah oo sheekhulislaam temiya doortay iyo ardaygiisa ibnulqayim iyo cabdiraxmaan naasiruusidine waxa weeyaan wuxuu leeyahay waa bannaan yahay xadiiskaana ku cadday xadiiska daahirkiisana qowlkaas waafaqa qowlkaas ayuu waafaqa oo inuu shardigaas bannaan yahay gurigii waa kaa gaday lacagtii waa kala qaadateen laakiin shardi waxaa ii ah inaan deganaado bil ama aan deganaado laba bilood ama aan deganaado toban waa bannaan yahay sidaasa xadiiska daahirku ah washtaratu waxaan ku shardistay xumlaanahu inaan gaadiid ka dhigto ilaa ahli ehelkayga inaan intaan ka tegayo falamaa balaqtu markaan gaaray ataytuhu waan ula imid nabiga biljamali ratigiyaan ula imid fanaqadanii waa ii kaashay amanu lacagtiisi kaash ii siiye afartankii dirham uu kaash ii siiyey fanaqadanii waa ii kaashay oo macnaha gacantu iga saaray amanahu lacagtiisii uma rajactu anugu waa iska laabtay fa arsala qofuu soo diray fii ahari raadkayga qof iga soo dabadiru iisoo qaba jaabir markaanu yimid faqaala wuxuu ihi aturani turaa bidami ta taada waa lagoda turani ma waxaad ii malaynaysaa dhe maakastuka inaan kugula gorgortomay maakastuka inaan kula gorgortomay liaakuda si aan u qaato jamalaka artigaaga markaan kula gorgortamay inta iga gad maakasada waxaa la ihahdaa gorgortanka wax iga dhin wax iga dhin wey ma waxaad u malaynayda inaan kula gorgortamay liaakuda jamalaka artigaaga si aan u qaato hud qaado jamaalka artigaaga wa daraahimaka lacagtaadana qaado fa huwa lakadaa iskale marka nabiga raxmadiisa fiiri xataa fiiri lacagta uu siinayo uu u qarinahay si uusan xoogaa xishood uusan u darin markuu lacagta qaadana beec ahaan lacagtii ku qaatay kadibna tii soo celiy marka nabiga caqligiisa iyo xikmadiisa iyo raxmadiisay kutusayda salawaat ullahi wasalaamu alayh mutafaqu aley wahada siyaaqu limuslim siyaaqaana muslim ayaa wariyey bayc mudabr anhu jaabir waa l qaal wuxuu yihi actaqa rajulu ninaa xoreeyey ninkaasoo minaa anaga naga mida cabdan adoon adoonkaoo lahu asaga usugnaaday can duburin gadaalu ka xoreeyey ninkaas oo lam yakun lahu usan usugnaanin maalun maal maalkoo ayruhu aan ahayn adoonkaas fadacaa bihi nabiyu nabigaa u yeeray fabaacahu waa gaday muttafaqu calayh xadiikan wuxuu ka hadlayaa adoonka la ydhaha mudaber in la gadi karo mudabber waa addoon mudabber waxaa la yidhaahdaa addoonka ninkii iska lahaa ama gabadha iska lahaa qofkii iska lahaa aa wuxuu ihi markaan dhinto xoraad haddaan dhinto xoraad mudabber waxaa loo leeyahay waxa weeyaan dubur alxayaa ayaa cidqigiisa lagu xira mud bar waxaa loo leeyahay culliqa cidquhu waxaa lagu xidhay bimowti maaliki marka kaasaa la idhaha mudabah sayidka wuxuu le markaan anugu dhinto aduu xoraate layga kaa dhaxlima ilaa hadduusan saas dhihin xooluu kamid yahi waa lan dhaxla markaa mudabar wey marka nin ayaa waxa weeyaan addoonkiisi wuxuu yidhi markaan dhinto xoraate ninaa saas yii oo mudabar ka dhigay wax xoolaahoo kalena ma lahayn ninkaasu wax xoolaa kalena actaqa rajulu ninaa xoreeyey ninkoo minaa naga mid ah jaabir waxaa qoladiisii ka mid ah oo ansaariya rajulu ninkaasoo minaa naga mid a cabdan addoonu xoreeyey lahu addoonkaasi lahu asaga usugnaaday can duburin gadaalu ka xoreeyey macnaha markaan dhintaad xortahay uu yidhi ninkaasoo lam yakun lahu usan usugnaanin maalun maalkao hayruhu asaga aan ahayn fadacaa bihi nabiyu nabiga u yeeray fabaca waa gaday nabiga inta u yeeru gaday muttafaqun calayh nabiga inta u yeeray ayuu gaday xadiidka marka waxaa laga faa'iidaysanayaa mudabarka addoonka ah waxa weeyaan in beeciisu ansaxayo la gadi karo wa khaasatan haddii qofkii awal tadbiirka ku sameeyey uu u baahdo ama uusan maal kale lahayn ila riwaayadaha waa ku caddaa inuusan maal kale lahayn riwaayadan waxa weeyaan inuu gado karo sidaasaa ku cad laakiin ma shardiya inuusan maal kale lahayn ma shardiya culimmada in badan oo ka mid a waxay yidhahdeen wax shardiya maaha ee waxa weeyaan mudabar beeciis waa banaanya waxa weyaan ama ha lahaado maal kale ama yuu lahaanin ha u baahdo yuu u baahan waa qowlka imaamu shaafici madhabka imaamu axmed ibnu xambal iyo keyrkood ay mareen marka waa gada kara laakiin hadduusan u baahan waxaa fiican inuu ballanka u oofiyo ibnu daqiiqulciidna wuxuu yihi sidaas weeye hadduusan u baahan ma gadaayo mana banaano inuu gado laakiin waa markuu u baahdo inuu gado maxaa xadiiska waa ku cadday ninku xoolo kale inuusan lahayn xoolo kale inuusan lahayn waa ku cadda madaahibta gabalna de abu xaniifa iyo maali waxay mareen iyagu maba la gadi karaba laakiin haddi xadiiskay ku caddaa in la gadi karo haddii weliba uusan xoolo kale lahayn u baahdo in la gadi karo xadiidkay ku caddahay wallahu subxaanaه wa tacala aclam wsala اllah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed